barnaamijka dhallinyarada maanta
halkani waa washington lanta afka soomaaliga ee v o a oo aad ka dhagaysanaysaan mawjadaha gaaggaaban efemyada geeska afrika iyo caalamkao dhan oo aad nagala socotaan v o a somaly com
kulan wanaagsan dhegaystayaal waa duhurnimo talaado ah toddobada bisha janaayo sanadka laba kun iyo labaatan afrikada bari saacadda iminku waxaay tilmaamaysaa kowda iyo barka duhurnimo halkan washingtonna waa shantii iyo barkii subaxnimo idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa idinla socodsiinayaa cabdulqaadir maxamed mursal iyo anigoo ah axmed cali sheekh
qodobada aan barnaamijka idinkugu haynana waxaa ka mid ah dhallinyarada qaxootiga yeman ee ku nool boosaaso oo magaalada ka abuurtay xirfado shaqo oo ay ku maareeyaan noloshooda wallahi waa iska tagsiile ma tagsiile caadi ba ahay waxaa marka qaarkeed macaamiisha igaga dalbadaan yani ay soo wacan aa u tagaa yani xaafadaas igeey iyo meeshaas aa u baahanaya suuqa u rabaa aydaa yani an waa qaadaa macna waxaan sameeyaa oo hadda aan ka soo saa'idiyey waddankan gaarigacan aan sameeyey oo gaarigacanka boqolkiiba boqol soomaaliya la ka fiican yahay
waxaad sidoo kale maqli doontaan waraysi aanu la yeelannay gabadh dhallinyaro ah oo ka mid ah gabdhaha farakutiriska ah ee xirfadda harqaanka uga shaqaysta magaalada dhuusamareeb
kaalmihii heesaha ayaan ka marnayn barnaamijka
ciyaarihii iyo qodobo kale ayaa sidoo kale barnaamijka qayb ka ah balse aynu ku biloawno warkii dunida
afar qof oo rayid ah oo uu ku jiro canug yar ayaa toogasho lagu dilay maanta kadib markii kooxda al-shabaab ay isku dayday inay weerarto anteeno taleefon oo ku taala bariga kenya meel u dhow xuduudda soomaaliya sida ay sheegeen booliiska booliiska ayaa sidoo kale dilay laba ka mid ah kooxdii weerarka soo qaaday afhayeen u hadlay booliska oo lagu magacaabo charles awino ayaa sheegay in in ka badan toban dabley ah ay isku dayeen inay burburiyaan anteenada bayaan kale oo booliska ay soo saareen ayaa lagu sheegay in weerarka uu ka dhacay magaalada saredo oo shan iyo labaatan kilomitir u jirta qaxootiga dhadhaab burcaddu waxay isku dayday inay beegsadaan anteeno telefoon waxaana intii ay ku guda jireen noloshooda ku weysay afar qof oo ay ku jiraan macalin iyo ilmo yar ayaa lagu yiri bayaanka booliiska booliiska ayaa intaa ku daray in laba qori oo ak ah walxaha laga sameeyo qaraxyada iyo hub kale la helay waxay sidoo kale sheegeen in ciidamada ammaanka ay iminka ku raad joogaan kooxdii weerarka soo qaaday
xogayaha gaashaandhigga maraykanka mark esper ayaa beeniyey in ciidamada maraykanka ay kasoo baxayaan ciraaq kadib markii sidaas lagu sheegay warqad loo diray militariga dalkaas sidoo kale sarkaalka ugu sarreeya militariga maraykanka ayaa sheegay in warqadda oo ka soo baxday sarkaal militari oo ku sugan ciraaq ay ahayd mid si qaldan loo qoray ma jiro wax go-aan ah wuxuu doono ha ahaadee oo ciraaq looga soo tegayo ayuu yidhi esber waxaana intaasi uu ku daray ma aynaan soo saarin wax qorshooyin ah oo arrintan ku saabsan warqadda oo isniintii aada u wareegeysay twitter-ka ayaa waxaa dowladda ciraaq u diray sarkaal militari oo maraykanka ka tirsan kuna sugan dalka ciraaq taliyahaasi ayaa warqadda ku sheegay in dowladda maraykanka ay xushmeynayso go-aanka ay ku amartay ciraaq in ciidamada maraykanku halkaasi ay ka baxaan sida warqadda lagu yidhi waxaana intaasi uu ku daray in maalmaha iyo toddobaadyada soo socda ay isku qaabeen doonaan inay dhaqaaqaan genaraal mark miley oo ah taliyaha sare ee ciidamada maraykanka ayaa wariyaasha ugu sheegay washington in warqaddaasi ay ahayd mid qabyo qoraal ah oo aan loogu talagelin in la baahiyo
duhur wanaagsan mar kale dhegaystayaal halka wararkaasi aad ka dhageysanaysaan waa idaacadda v o a oo idinkaga imaaneysa washington markana boosaaso magaalada boosaaso waxaa ku nool qaxooti ka soo cararay dagaalada sokeeye ee ka dhacay dalka yeman yemaniyiinta oo isugu jira kuwa ku hadla af soomaali iyo qaar aanan aqoon luuqadda soomaaliga ayaa dhallinyaradu waxa ay in badan oo ka mid ah magaalada ka abuurteen fursado shaqo warbixin umuurtaasi ku saabsan waxaa inoo soo diray waryaheena yuusuf maxamuud yuusuf magaalada boosaaso waxaa ku sugan dhallinyaro badan oo isugu jira yemeniyiin soomaali ah iyo kuwa markii ay yimaadeen magaalada boosaaso bartay af soomaaliga balse dhalashadooda rasmiga ay tahay dalka yeman waxaana qaarkood ay samaysteen ganacsi isugu jira meherado ganacsi wareejinta agabka ganacsiga yaryar qaarkoodna waxa ay door bideen in magaalada boosaaso ay ku kaxeeyaan gaadiidka tagsiga oo iyagu ay leeyihiin iyo kuwo kale oo loo dhiibay si ay nolol maalmeedkooda ula soo baxaan waana shaqooyin ay kaga shaqaysan jireen dalka yeman oo hadda ay kaga shaqaystaan magaalada boosaaso si nolol maalmeedkooda ay ula soo baxaan dhallinyaradan ayaa ka mid ah qoysas tiro badan oo magaalada boosaaso yimi markii dalkaasi ay ka dhaceen dagaallo sokeeye cabdiraxiin cumar saalax waa wiil dhallinyaro ah oo dhalashadiisu ay tahay dalka yeman waxa uu ka mid yahay dhallinyarada ka dhex shaqaysta boosaaso waxa uu wada ka yahay gaari tagsi ah oo isagu gaar uu leeyahay si uu dadweynaha ugu qaado meelaha ay doonayaan cabdiraxiin ayaa sheegay in faraq weyn u dhexeeyo dhaqaalaha uu ka helo magaalada boosaaso iyo dhaqaalihii uu ka heli jiray dalka yeman oo uu kaga dhex shaqaysan jiray gaadiidkan wallahi waa iska tagsiile maanta tagsiil caadi ba ahay marmar qaarkeed ma macaamiisha igaga dalbadaan yacni ay soo wacan aa u tagaa yacni xaafadaas igeey iyo meeshaas aa u baahanay suuqa u rabaa qaydhaa yacni an waa qaadaa macna laba doolar saddex doolar waxii oo la qaada macna iman waa ku shaqaysan jiray makala ka shaqeey jiray haddana soomaali baa imaad waa ka shaqeynaya wallahi yacni waa caadi laakiin soomaaliya iska fiican aameenaya yemen lacagteeda lacag maaha xoogayar yani waa caadi ma gasta laakiin soomaaliya caadi loogu dhaqmaya macna waa kaa
dadku see kuu soo dhaweeyaan adigoo yemaniya oo tagsi magaalada ku dhex wata sidee u arkaan dadka magaalada boosaasi dadkaa qaada wallahi yacni caadi baa ugu shaqeynaya yani magaalada waa caadi ma gasta waa jawi degan yani waa iska baashaaleen waa kaa macaamiil ma leedahay macaamiil ah waa leeyahay ma- hadda waxay lagu madmoodaya waa ayaga weeyo laakiin su- suuq kale ma jire ayagaa lagu madmoodaya ma labadan beri macna macaamiisha macaamiisha lagu dhaafayaa waa macna waa soomaaliya ragga waa iyo dumar caadi ah xaafadaha laga qaaday suuq la geeyay meelahaas adiga yaa yemankaa la yimi oo aada u shaqaysaa wallahi ana la imaaday ani kaligaa iska imaaday oo qaxootigaa isku qoray waa kaa haddana waa caadi baa u shaqeynaa macna soomaali baa noqonay ana arooso insha allah yani saasaan rajeynaya awar kale iibsado laigu shaqeeya hataa wallahi waa buuxaan laakiin ma lama arko ba marmar baa la arkaa keliya waa ka inta kale waa joogaan waa isku baashaaleen maya wallahi ma arkin ilaa hadeer maba arkin ba caadi aa u shaqeeya haweenkeena yani labo saac askaga xarooda xaafadda aska aada waa kaa
sidoo kale cabdulaahi xasan waa aabba haysta siddeed carruur ah kuna nool magaalada boosaaso toddoba-iyo toban sano ayuu ku noolaa dalka yeman waxa uu ka mid ahaa boqolaal qoys ah oo ka soo cararay dalka yeman intii uu joogay dalka yeman waxa uu ku shaqaysan jiray farsamada gacanta balse hadda ayuu farsamadan gacanta kaga shaqaystaa suuqa weyn ee magaalada boosaaso isagoona soo saara gaari gacanada kuraasta lagu fadhiisto iyo weliba agab kale isaga ayaa sharaxaya waxaan sameeyaa oo hadda aan ka soo saadiyey waddankan gaarigacan aan sameeyey oo gaarigacanka boqolkii boqol soomaaliya ka fiican yahay oo qof walba macnaha oo tabarbaran hataa inuu riixi karo oo wax walba wixii la doono la saari karo haddaa rabo suuqa loogu shaqaysan karo haddaa rabo dukaan laga dhigan karo asnatarkiisa oo magaalada la gelin karo oo laga shaqaysan karo haddaa doonto khudaar aad ku iibsan karto haddaa rabto dukaan caadiga ka dhiganaysaa oo nooc walba adiga ood ugu shaqaysan karto oo yeman ka soo bartay naqshadaas waxaa waxaa kale ka yimaada sida alaabta fidhiga jiifka fidhi carbeedka kaanibka daahiyada miisaska sida miisaska gembaga miiska miiska miiska miisaska oo fadhiga miiska oo maxaydaan oo labaraarka ah iyo miiska maxay gambarada fadhiga oo lagu fadhiista caadiga miisaska bibigaaska fadhiyaasha oo kuraasiga soomaaliga farsamada gacantaan ku qabtaa laakiin waxaa loogu talgalay maadaama loogu talgalay ina makiinooyin loogu talgalay maadaama makiinooyinka aan haysanin gacanteedii aan ugu shaqaystaa boqolkii boqol waxaa ii dhaama yeman mxna waxaa ii dhaanta boosaaso alxamdulilah lacagaan heli jirin lacag helin jirin maalin baa jirta macnaha shan boqol shan boqol oo riyaalka yemeniga aan helo mar baa jirta kun shilin aan helo haddeer alxamdulilah mar baa ku dhacaysa nabarkeyga ku dhacda labaatan dolar soddon dolar afartan dolar marmar baa ku dhacaysa konton dolar mar baa ku dhacaysa shan dolar dad baan haysanin macnaha maraha qaarkood macnaha ee afartan dolar iyo saddex dolar dad baan haysanin oo farsamaha ka soo bartay alxamdulilah alshukrulilahi rabbilcaalamiin waa iska dhaqanahay boosaasaan ugu dhaqaal fiicanahay si kastaba ha haatee dhallinyaradan ka soo laabtay dalka yemen ayaa shaqooyinka ay ka qabtaan magaalada boosaaso waxay la mid tahay shaqooyinka ay ka qaban jireen gudaha dalka yemen inta ay nabadgelyadu ahayd oo aysan ka soo tegin waxayna nolol maalmeedkooda ay kala soo baxaan suuqyada magaalada boosaaso yuusuf maxamuud v o e boosaaso
aad buu umahadsan yahay yuusuf maxamuud yuusuf oo warbixintaasi nooga soo diray magaalada boosaaso haatanna waxaad kusoo dhowaataan kaalmihii suugaanta waa codkii iskilaaji iyo heestii muqdisho
heestaasi muqdisho ee fanaanka cabdicasiis iskalaaji intaasi aynu ku dhaafno waxaad ku dhegaysanayseen barnaamijka duhurnimo ee dhallinyarada maanta carab cabdiraxmaan aadan waa gabarh dhallinyaro ah oo ku nool magaalada dhuusamareeb waxay ka mid tahay gabdhaha farkutiriska ah ee bartay xirfadda harqaanka islamarkaana ku shaqaysta wariyaha v o e da cabdiwaaxid macalin isxaaq ayay uga warantay nuucyada dharka ee tasho iyo sida ay u shaqaysato dhar badan baan tolnaa oo kala gedisan noocay doonaanba waxaa weeye adugu cambuurada shaatiyaasha goonooyinka surwaalada yaryar adugu nooc badan baan tolnaa oo kale nooc nooca waxaa weeyaan dhar inta badan qaar baa abudabi baan kaga darsan jirnay oo nala ka keeni jiray kuwana halkaan baa dadku nagu caawin jireen waagii hore oo aan wax soo baranaynay oon barashada ahayn halkaana nala ka caawin jira nala ka siin jira laakiin hadda intaanu anagu aan isku filnaanayoo hadda aan xoogeysanay waxbaan isku dardarsanaa anaga arday ahaanta gabdhaheen abudabi baan qof uga dirsanaa waa naloo keena marka markii naloo keenana anaga tolano oo carwada geysano oo wixii noo soo baxaa faa-iidihii lafo waan ka shaqaysanaayoo aan saas iskuga ceshana waxayaga
dharka marka nuucyada aad tushaan sida ay u kala qeybsan yihiin rag iyo dumar bale nooga sheekay
waxaa weeye rag iyo dumar waxay u kala baxsan yihiin nimanku maryahan waaweyn ay xirtaan hadda oo ah jaakeetka iyo surwaalka soo socda iyo surwaaladan caadiga iyo shaatiyadan caadiga ay xiran yihiin bay u kala saarsaaran yihiin iyo garamo yaryar iyo funaanado kuleetile iyo waxyaalahaasaan ragga u talanaa aan gabdhaha aan ka ahayn waxoo kuwa gabdhaha waa cambuuro falay ah kuwo hoosta halifka ah kuwo gamco fiino ahoo xargale kuwo gamco dheerdheer leh nooc walba waa u talanaa ayaga oo qof walbaa naqshadu soo dalbada iyo kuwa anagu ku talagalno hanoo aada carwada dhigateen waxbarashada harqaanka xaggee ku barateen
kow waxaan ka bilaabay anugu xaruntaanan ka bilaaba markaan imid awal hore dharcad baan ahaa marka ardada waxaan ku jir jiray qolalka wax ku barata xarunta markaan dharcadda ahaa kadib waxaa naloo qoday harqaan harqaanka marka meel hool halkaan ka gadaalis hadda aan wax ku barano baan ku baran jirnay oo maryo yaryar iyo waxbaa nala siin jiray kadib waan baranay oo waxaan soo galnay ardadan gabdhahan wax qorto wax barto oo harqaamada waaweyn wax ku barto waan soo galan oon la barana hadda ilaa hadda aan ku jirna hadda gacantaa ka shaqaysaan bal ka waran farqiga udhexeeya ka hor intii aadan harqaankan iyo howshiisa baran iyo hadda oo harqaanka aad baratay oo aad waxsoo saar badan sameynaysid saan noo sheegtay maasha allah walaahi farqi weyn baa iigu dhexeeya ool hore waxaan ahaa qof aan waxba ka warqabin oo guri iska jooga haddana waxaan ahay qof meesha hadda meel kasta uu tago cilmigiisii ku shaqaysanayo waayo harqaan baan bartay oo waxbarashaan bartay oo qof waxaan noqday oo la hurhurday laakiin hadda hurda kasoo toosay oo kalaa noqda waxaa marka weeye hadda harqaankan aan wax ku barto wixii ka halaysan wixii waxay doonaan ha ahaadaan birtiisa anigoo tolaya baan garan karaa shaygii iga halaysanaa oo markaas iga halaabay ama iga jabay ama si iga noqday baan dareemaya oo waxaan ku dareemayaa ama lugtaan ku dareemayaa ama duntaan aan ku toliyaan ku dareemayaa markaasaan shaygii haduu haddaan haystana dalbanayaa oo laysiinayaa haddaan haystana aan raadsanayaay oo magaalada ka raadsanayaay oo soo gadanaya
dharka marka la tolaya ka hor waxaa lagu sameeyaa jariin ma adinkaa jara mise macalin idiin diyaariyaa jira oo isagoo jarjaran idiin keena kadib adinkaa isku dhadhajiya walaahi run ahaantii hadda anagu aada dharka waaweynka ah oo nimanka sidoo kale uma naqaano laakiin macalinkayaga na garab galo oo nataakuliya intaan anagu aan intaana aqoonin hadda aan garan weyno oo nala garab garoo na tusa laakiin wax waa naqaanaana cambuurada yaryar sidoo kale duruucda jalbaabada anagu intaa waa ku filannahay waa jaran karnaa waa hagsan karna laakiin dharka waaweyn sida oo nimanka loo taliyo waa nugu adag yihiin aada uma jarin naqaano ma baranin bal xaaladda hadda aad tahay iyo sidii hore aad ahayd wallaahi aada aada baan uga xumahay hadda anigu saan wax u bartay iyo gabdhaha saaxiibada aho magaalada jooga say yihiin laba faraq waaweyn baa udhexeysa waxaan jeclaan lahaa inaan intaan u tago aan soo kaxeeyo oon meesha keeno say iila barteen saa anigu wax u barta iyaguna ay iila bartaa anigu maasha allah wallaahi hadda waa isku filano waan ku qanacsanaha sida aan hadda ahay maanta aada biyo aada baan ugu qanacsanaha ugu faraxsanaha farxadda waxbarashada aan bartay oo haddaan maanta ka maalin aan meel tago aan isku filanahay oo aan haddaan helo meel la fariisanayo oo xooggay kusoo baxsan
canab cabdiraxmaan aadan oo ka mid a gabdhaha harqaanka tole oo ku nool magaalada boosaaso ayay ahayd waxay u waramaysay waryaheena cabdiwaaxid macalin isaaq haatanna waxaad ku soo dhowaataan wararkii ugu dambeeyey ee cayaaraha waxaa inoo hayaa axmed cali sheekh
kulan wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhowaada xubinta ciyaaraha kooxda kubadda cagta inter milan ayaa dib ugu soo laabatay hogaanka horyaalka dalka talyaaniga kadib markii ay xalay saddex gool iyo gool kaga adkaatay naadiga naabuli oo ay u martisay laba ka mid a guulashaasi waxaa dhaliyey ciyaaryahan romelo lukaku halka goolka saddexaadna uu dhaliyey ciyaaryahan lotaro martinez goolka qura ee kooxda naabolina waxaa dhaliyey ciyaaryahan milig inter milan ayaa waxa ay hadda ku dhibca tahay kooxda yuventus ayadoo labada koox ay leeyihiin min afartan iyo shan dhibcood kulamadii kale ee dhacayna kooxda bolonya ayaa waxa ay hal hal la dhaaf weysay naadiga fiorentina ciyaar ka dhacday garoonka kooxda bolonya atlanta ayaa shan iyo eber ugu awood sheegatay naadiga barma yuventus ayaa sidoo kale afar iyo eber kaga adkaatay kooxda kailari saddex ka mid ah goolashaasi waxaa dhaliyey ciyaaryahan christiaano ronaldo halka goolka afraad uu dhaliyey ciyaaryahan gonzalo higwayin goolashaasi ayaa ahaa markii ugu horreysay ciyaaryahan christiaano ronaldo uu saddexley u dhaliyo kooxda yuventus taniyo markii uu ku soo biiray laba xil ciyaareed ka hor kooxda ac milan ayaa iyana eber iyo eber la dhaafiisay naadiga samadoria udunese u martisay naadiga legend ciyaartoodii waxa ay ku dhammaatay in udunese ay ku adkaatay gool iyo waxba ayadoo kooxaha inter milan iyo yuventus hadda ay isku dhibco yihiin oo min afartan iyo shan dhibcood ay leeyihiin ayaa dhinaca goolasha waxaa ku horreysa kooxda inter milan oo hogaanka haysa waxaa kaalin saddexaad ku jirta naadiga laziyo oo leh soddon iyo sagaal dhibcood kooxda e s romana waxa ay leedahay soddon iyo shan dhibcood waxaa kaalinta shanaad ku jirta naadiga atlanta oo leh soddon iyo afar dhibcood dhinaca kale hal kulan oo ka tirsan koobka f a kaabka ee dalka ingiriiska ayaa xalay dhacay kooxda arsenaal oo garoonka imaaraats kula kulantay kooxda liidis waxay ciyaartoodii ku dhammaatay hal iyo eber oo kooxda arsenaal ay ku adkaatay goolka qura ee kooxda arsenaalna waxaa dhaliyey ciyaaryahan riis nelson dhinaca kalena waxaa caawa jiri doona kulan aad u adag oo garoonka oltraford ku dhex mari doona kooxda kubadda cagta manchester united iyo kooxda man city ee isku magaalada ay ka dhisan yihiin ciyaartani ayaa ah lugta koowaad ee samafinalka koobka e f l cab loo yaqaano waxaana ay markaasi ciyaartani soo geli doontaa kowda waa kow iyo tobanka habeennimo ee xilliga geeska afrika dhinaca wararka ciyaaraha haddii aynu egnaa tababaraha kooxda man city beb gardiola ayaa sheegay in uusan weligiis macallin u noqon doonin kooxda kubadda cagta ee man united islamarkaana uu door bidi lahaa in uu fasax iska galo intii uu tababare ka noqon lahaa garoonka old trafford gardiola ayaa waxaa aad u doonaysa kooxda man united in uu bedelo tababare sir alex ferguson markii uu howlgab noqday sannaddii labakusadexiyotobanaase yeeshee markii ay la xiriireen waxa uu sheegay inuu gool horeba heshiis la gaadhay kooxda bayan munshin tababaran u dhasha dalka sbain ayaa waxa uu sheegay in maadaama hadda uu macallin u yahay kooxda man city oo aad ay u xifaaltaman kooxda united taas macnaheedu ay tahay inaanu ku biiri karin kooxdaasi haddii xitaa aan haysto yabooha keliya ee man united waxaan ka doorbidi lahaa in aan dalxiis iska galo ayuu yidhi gardiola waxa uu sheegay in si la mid ah sidaan u tababari karin kooxda real madrid maadaama uu horey tababaro ugu soo noqday kooxda barcelona in sidoo kalena uusan man united u noqon karin tababare ugu dambayntiina kooxda kubadda cagta liverpool ayaa heshiis cusub la gashay shirkadda nike ayada oo markaasi noqon doonta kooxda shirkadda naib u soo saarta waa ayadoo kooxda liverpool ay noqon doonto mid ka mid ah kooxaha ay shirkadda naib usoo saarto funaanada kooxdaasi ay ku ciyaarto waxaana heshiiskani uu bilaaban doonaa xilli caadeedka soo socda kooxda liverpool ayaa waxaa qandaraaska kula jirto shirkadda funaanadaha samaysa ee new balansi uu dhammaan doonaa bisha may ee sanadkan xubintii ciyaarahan waa naga intaas
intaas aan ku dhaafno wararkaasi ciyaaraha aad iyuu mahadsan yahay axmed haatanna waxaad ku soo dhowaataan kaalmihii sugaanta aan soo qabto heestii jeeso iyo qalin waxaa ku luuqaynaya maxamed xasan lafoole
heestaasi uu ku luuqeeyo maxamed xasan lafooleh ayaa gebagabo u ah idaacaddeenii duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaynu idinku dhaafeynaa sidaas iyo nabadgelyo